أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa subaxnimo axada taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa galay maalintii labaad iyadoona dhinacyada ay isku adeegsanayaan gantaallo culus dowladda shiicada iiraan ayaa shaacisay in la dilay hogaamiyahoodii ugu sarreeyey ee khumeyni iyo saraakiil kale oo sarsare maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alleh kaasoo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada jammaame ee wilaayadaas tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ayaa ka furmay degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga ee baay xildhibaano ka tirsan baarlamanka riddada ayaa ku eedeeyey ciidamada kufaarta itoobiya ee ku sugan degmada buurxakabo inay faragelin ku hayaan maamulka riddada ee degmadaas maamulka islaamiga ee degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgallo ciidamada xisbadu ay ka sameeyeen suuqa degmada askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa galay maalintii labaad iyadoona dhinacyada ay isku adeegsanayaan gantaallo culus haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen nuur cali warsame abushayba aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan bismillaahi araxmaan araxiim waxaa sii kordhaya colaadda ka aloosan gobolka loo bixiyey bariga dhexe kadib markii shalay aroortii maraykanka iyo maamulka saahiinada yuhuuddu ay weerar ballaaran ku ekeeyeen iiraan ibraahim dulkhafaari oo ah afhayeenka taliska taabacsan ilaalada kacaanka iiraan ayaa sheegay in ciidankiisu jawaab militari ay ka bixiyeen weeraro uu ku sheegay kuwo gardaro ah oo uga yimid maraykanka iyo yuhuudda halkaasna ay ku dileen oo boqolaal isugu jira ciidamada maraykanka iyo kuwa sahaynada hadalka ninkan oo ahaa muuqaal lagu baahiyey warbaahinta iiraan ayuu ku sheegay inay beegsadeen xarumo muhiim ah oo amni iyo militari isugu jira oo ku yaala dhulalka falastiin ee gumaysiga ku hoos jira iyo duqeymo uu ku bartilmaameedsaday hilaac uu ku sheegay in lagu beegsaday ilaai afar iyo toban saldhig oo waaweyn oo maraykanka uu ku leeyahay gobolka loo yaqaano bariga dhexe dhanka kale war ka soo baxay ciidanka saahiinada ayaa lagu sheegay in laba boqoloo diyaaradood oo ka qayb qaadanayeen duqeymo kala duwan oo ay ku beegsadeen nidaamyada difaaca gantaalada iyo kuwa hawada iiraan warka ciidamada gumaystaha ka soo baxay ayaa sidoo kale weerarkaasi ku tilmaamay midkii ugu weynaa taariikhda ee ay fuliyaan ciidanka sahaynada duqeymahaasi waxay sheegeen inay ku beegsadeen shan boqol oo bartilmaameed oo ku yaala gudaha dalka iiraan waxaana ka mid ah bay yidhaahdeen goobahaasi sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday difaacyo iyo goobo laga tuuro gantaalada nooca kuwa riddada dheer ayagoo ku goodiyey inay sii wadayaan burburinta goobaha gantaalada iyo inay ka hortagaan ridista gantaalada ku wajahan israa'iil waxaana bartilmaameedsanay bay dhaheen xubno ka tirsan nidaamka iiraan oo ku jiray diyaarinta goob ridis gantaal oo daqiiqada ka hor inta aysan fulin waxaana sidaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay ciidanka gumaystaha wasaaradda tarbiyada iiraan oo dhankeeda hadashay waxay sheegtay in siddeetan iyo lix arday ay ku dhinteen duqeymo ay si wada jir ah maraykanka iyo yuhuudda ugu beegsadeen saddex madaraso oo ku yaala gudaha iiraan xalay fiidkii shir jaraa'id uu qabtay benyamin netanyahu oo ah ra-iisul wasaaraha sahaynada ayaa dhankiisa sheegay inay jiraan caddaymo aad isku soo taraya oo ku aadan hogaamiyaha sare ee dalka iiraan cali khamanaay in aan lagu tirin karin liiska dadka nool taasoo uu shaki ku gelinayo nolosha hogaamiyaha iiraan sidoo kale iiraan waxay xalay qaaday duqaymo loo adeegsaday gantaalo nooca kuwa casriga ah kuwaasoo beegsaday magaalooyin ku yaala dhulalka yuhuuddu xoogga ku haystaan iyo dalalka khaliijka telefishinka iiraan wuxuu sheegay in ciidamadoodu ay rideen gantaalka cusub ay ku magacaabaan faatix oo ah mid xawaare aad u sareeya ku socda waxay sheegeen in yuhuuddu ay ku beegsadeen sidoo kale gantaalka lagu magacaabo sijiil oo isna ah gantaalada casriga oo ay iiraan adeegsato gantaaladan qaarkood waxay ku dhaceen talaabiib oo ah bartamaha dhulka ay xoogga ku haystaan yuhuudda ee ay leeyihiin reer falastiin muuqaallo iyo sawiro xalay lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay talaabiib oo ay ku hoobanayaan gantaalada sidoo kalena gubanaya iyo dhaawacyada dad sahaynaha oo loola cararayo goobaha caafimaadka ee dholalka hoostiisa ka dhisan diyaaradaha nooca kuwa isqarxiya iyo gantaalada ridada dheer ayay iiraan sidoo kale xalay ku beegsatay magaalooyinka khaliijka sida imaaraadka iyo baxrayn mid ka mid ah duqaymaha iiraan ayaa laga soo calaamadeeyey meel u dhow dhismaha lagu sheego kan adduunka ugu dheer ee burji khaliifa ee ku yaala abudubay kaasoo la arkayey iyadoo diyaaradaha isqarxiya ay ku dhacayaan islamarkaana qaybo ka mid ah uu holcayo waxay sidoo kale iiraan diyaaradda nooca aan duuliyaha lahayn ee isqarxisa ku beegsatay garoonka diyaaradaha caalamiga ee kuweyt sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayey burburka iyo dhaawacyada ka dhashay duqaymahaasi xasaanow intaas waxay ahayd intii shalay ilaa iyo xalay fiidkii hore balse maxaa ka dambeeyey xalay siqdii dhexe shir jaraa'id oo uu qabtay saliibiga tram oo ah hogaamiyaha xalay siqdi dhexe shir jaraa'id oo uu qabtay madaxweynaha dalka maraykanka saliibiga trump ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in weeraradii ka dhacay gudaha iiraan lagu dilay hoggaamiyihii sare ee iiraan cali khamanaay iyo xubno kale intaasi kadib waxaa jirta in iiraaniyiintu ay sare u qaadeen weerarada ay ka geysanayaan gudaha israa'iil iyadoo muuqaalo lagu baahiyey telefishinka ruushka ee arti lagu magacaabo lagu arkay burbur xooggan oo gudaha talaabiib ka dhaliyeen gantaalada ay xalay iiraan ku weerartay sidoo kale iiraan waxa ay diyaaradaha aan duulyaha lahayn ku dhufatay dhismaha caanka ah ee hoteelka shanta xidig loo yaqaano burji al arab oo ku yaala magaalada dubay halkaas oo laga arkay dab ka dhashay goobta ay diyaaradda isku qarxisay taasoo ku dhacday sida ay sheegeen telefishinada iiraan ayaa sidoo kale xalay weeraro xooggan ku qaaday dalalka khaliijka ee iyagu martigeliya saldhigyada maraykanka iyadoo muuqaaladii ugu horreeyey la arkay dab qabsaday dekedda jebel cali ee magaalada dubay wasaaradda arrimaha dibadda baxrayn waxay xaqiijisay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iiraan inay xalay ku qarxeen garoonka diyaaradaha ugu weyn baxrayn waxayna sheegeen in garoonka uu gaaray burbur xooggan waana garoonkii saddexaad oo ku yaalla khaliijka oo ay iiraan si toosa u beegsanayso xilli horey garoommada diyaaradaha dubay iyo kuweyt ay ku qarxeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iiraan ugu dambayntii telefishinka rasmiga ah ee dowladda iiraan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in la dilay hoggaamiyihii sare ee iiraan aayatullaahi cali khamanaay halka wakaaladaha wararka iiraan ee tasniim iyo faris ay iyaguna si rasmi a u xaqiijiyeen geerida cali khamanaay saacado kadib markii trump iyo netanyahu ay sheegeen duqaymihii tehraan ka dhacay kuwaasoo lagu dilay cali khamanaay iyo hogaamiyaal kale iiraan sidoo kale waxay ku dhawaaqday afartan maalmood oo baroordi qaran ah iyo toddoba maalmood oo xaalad deg deg ah taasoo la gelinayo guud ahaanba dalka kadib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay geerida hogaamiyaal sare sida ay shaacisay wakaaladda wararka faris ee iiraan hogaamiyaha sare ee iiraan ayaa markii la khaarijinayey waxa uu ku sugnaa xafiiskiisa isagoo ku guda jiray shaqadiisa subaxnimadii sabtida war gordhaweed soo dhacay ayaa sheegaya xogayihii golaha difaaca iiraan cali shamkhani oo ka mid ahaa shakhsiyaadka awoodda ku dhex leh nidaamka iiraan iyo taliyihii guud ee ciidanka ilaalada kacaanka iiraan genaraal maxamed bakboor ayaa labaduba la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen weerarada maraykanka iyo israa'iil ay ka fulinayaan gudaha iiraan sida ay wariyeen wakaaladaha wararka aad buu u mahadsan yahay abuushayba tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ayaa ka furmay degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee bacay sida warbixintan uu kusii ambaqaadaya bashiir muxiidiin abu ayman
قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن وقد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح munaasabadan oo ahayd daafurka musaabaqada qur-aanka kariimka ee heerka wilaayaadka islaamigaah ayaa ka qabsoontay degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxay ahayd munaasabad si heer sare loo agaasimay islamarkaana xambaarsanayd fariin dacwi ah oo ay weheliso barakada maalmahan bisha ramadaan oo la labalaabo cibaadaadka ajarkooduna u ballaaran yahay jawiga xafladda ayaa noqday mid ka duwan maalmaha kale goobta loo asteeyey in lagu qabto oo ah masjidka jaamaca ayaa si weyn loo qurxiyey iyadoo gudaha masjidka ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin culimmo waalidiin iyo arday aad u fara badan oo ay hormuud u yihiin kuwa isaga kal yimid degmooyinka wilaayaadka islaamiga ee kaalmaha hore ka soo galay tartamadii heerka wilaayo ee dhowaan la qabtay ugu horeyn xafladda daafurka u ahayd tartanka qur-aanka kariimka oo ay soo qabanqaabisay jamciyadda qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ee hoostagta maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu daafuray aayadaha qur-aanka kariimka qoolka alle ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم
intaasi kadib waxaa goobta xafladda ka hadlay sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka waxaan leeyahay marka si gaar ah magaalada tan buulufulay oo maqarkii wilaayada baay al-islaamiya ah maanta nasiibsatay tartankaa in musaabaqadaasi khayrka badan inay martageliyaan in yacnii lisaan wanaagsan qalbi furan gacma maxay ahayd waxtar leh farxad iyo hambaliyo inay ku soo dhoweeyaan martidooda iyo tartanka socdo si gaaraan ugu dardaaramaya oo maanta wanaag walba ay sameeyaan ilaahay ugu shukriyaan subxaanahu wa tacaala khayrka layskama helo ilaahay baa bixiya subxaanahu wa tacaala ilaahagina sii inaan ugu shukriino oo aan ku soo dhoweyno wanaagani gacmo furan ku soo dhoweyno ugu dambeynna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo sannadkan wilaayadiisi martigelinayso tartanka qur-aanka kariimka ee ardayda wilaayaadka ayaa jeediyey kelimad soo dhoweyn ah isagoona bixiyey talooyin dhexalgal ah geeka may goobjoogangana kun afar boqol afartan iyo toddoba ero ee taariikhda hijriga musaabaqa oo musaabaqaadka qur-aanka kariimka walaayaadka lakaga wada jiray kumade ini iyo martigeliyeen walaayada islaamiga ah ee baay runtii musaabaqaadka la gobodow waa asbaabaha laka laka ilaaliyaayo laka xifdiga qur-aanka dhiibkumada wada asbaabaha qur-aanka laka ilaaliyaayo ilaahay ka ilaaliya ka xifdiye iyo wasaa'il qur-aankaasi laka ilaaliyo laka xifdiye dhiibkumada wa musaabaqaadkaasi dare ma kortan lahayn xaafid ahayna inis hubna mikrofoonka ma hor fadheedo la alfaadis bedel fadowna inta ma kooyiko lansaasoo kale ahaynana taxkiim nagado marka waa wasaa'il la ka ilaaliyaayo ilaahay baka xifdiga qur-aanka wasiilo kumada waaye musaabaqaadka qur-aanka kariimka laka tartamo ilaahay subxaanahu wa tacaala may ku baryaane khayr shay wanaajiya nin waafajiyo na siiyo amni iyo caafimaadna ninka khatmo insha allahu tacaala walaayada may ka faraxsanta martagelinta iyo soo dhoweynta musaabaqadaasi dalabada qur-aanka kariimka ee lanqobadi walaayaadka dhammaantiyo ee la sheenay caasimadda walaayada islaamiga ah ee baay degmada buulufulay insha allahu tacaalaa musaabaqadaasi bilowshay ilaa dhammaadii ma iska dayaane mas-uuliyaadkii noo saaranaayay ini una gudan ilaahay weydiisadaan anin ceebas karo waana nin fududaaya geeka oo maalin khamiise ata inayn infurunto musaabaqadii qur-aanka kariimka ah waanu ku bilaawado doontay degmada buulufulay ee walaayada islaamiga ee baay qaybtiya dadka yaryar insha allahu tacaala may ummato muslimiinta aan sheegaya anila ku faa'iidaysada mushaarakada ajarna laliyooda ilaahay lanka dhawaado tabaaraka wa tacaala tartankan ayaa hadda si habsamile kaga socda degmada buulafulay iyadoo ardadan oo ah xulka ardadii ka soo aflaxday tartamadii lagu qabtay tobanaanka degmo ee wilaayaadka islaamiga kuna soo guulaystay musaabaqaadka degmooyinka iyo gobollada ilaa iyaga oo u riyaaqsan inay ku tartamaan qur-aanka ay isugu yimaadeen buulafulay iyaga oo markan kala matelaya gobollada ay ka kala yimaadeen wilaayada baay oo inta badan tartamada heerka xarako ee wilaayaadka islaamiga martigelisa ayaa sannadkan la filayaa inay ku soo idlaadaan tartamadan kuwaasoo mujaahidiintu sidoo kale ay ku dhiirigeliyaan ardayda dadaalka xooggan ku bixisa barashada iyo xifdiinta qur-aanka kariimka qowlka allah
بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات
xildhibaano ka tirsan baarlamanka riddada ayaa ku eedeeyey ciidamada kufaarta itoobiya ee ku sugan degmada buurxakabe ee wilaayada bacay inay faragelin ku hayaan maamulka riddada ee degmadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed war qoraal ah oo ay soo saareen xildhibaanada riddadaha ee kasoo jeeda degmada buurhakaba ayay kaga hadleen in ciidamada kufaarta itoobiya ay ku milmeen siyaasadda koonfur galbeed iyagoona la saftay maamulka riddada ee laftagareen waxay sheegeen in faragelin toos ah ay ku hayaan maamulka riddadaha ee degmada buurhakaba iyagoona warqad dacwo ah u diray xafiiska midowda afrika ciidamada kufaarta itoobiya ee ku sugan degmada buurhakaba ayaa maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ka waday gudaha magaalada iyagoona amarka toos kaga qaadanaya maamulka laftagareen maamulka riddada ee koonfur galbeed ayaa xayiraad kusoo rogay garoonka magaalada buurhakaba taas oo mucaaradka koonfur galbeed ay sheegeen in shacabka magaalada laga hor istaagay in garoonkaasi ay ka duulaan ama ay kasoo degaan muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa si xoogeystay khilaafka u dhexeeya xildhibaanada mucaaradka iyo maamulka riddada ee koonfur galbeed kaasoo sii xoogeystay wixii ka dambeeyey dagaalkii ka dhacay magaalada baydhabo mahadsanid cabdiqani maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goob fagaaraha ku gubay agabyo dhacay kadib howlgal ciidamada xisbadu ay ka sameeyeen suuqa degmada mayba korsugnaagyaka waxyaalo dhacay oo marka horaan asaab shafay lahay in intilika gubohay ya korsurugna dadti ganacsatada ee mayba ankabaqana in ilaahay ku obsadaan raasisho maybuahan raashin halaale ummadu ku gadadaan walaadhii ummadu maybuahan ku gadna kadib howlgal ay sameeyeen ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada tieglow ayay kusoo ururiyeen agabyo dhacay oo lagu iibinaya qaar ka mid a goobaha ganacsiga degmada kuwaasoo ugu dambeyntii lagu gubay goob fagaara oo ku taala degmada tieglow goobtii agabyadan lagu gubayey waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid a ganacsatada degmada iyo golaha nuqabada wilaayada kuwaasoo kelimaad kooban ka jeediyey goobtii agabyadan lagu gubayey mid ka mid a ganacsatada degmada tieglow oo goobta ka hadlay ayaa ciidanka xisbada ku ammaanay hawshan ay bulshada u hayaan ee ku aadan inay ka ilaaliyaan waxyaabaha naftooda dhibayo oo ay qeyb ka yihiin agabyadan la gubay oo raashin ay qeyb ka ahaayeen wuxuuna sidoo kale bulshada ugu baaqay inay iska fiiriyaan raashinka iyo agabyada ay soo iibsanayaan taariikhdooda ka hor inta aysan soo iibsan may aragahaynaana inta alaabtii mamnuucaadkii walyaalo badan oo dhacay yaa intka aragahayn dadka ma in sheegaan oo dadweynaha walaadhii inay isku fiiriyaan kasbaadarjo fiiriyaan insha allah walaalaha hisbadiyoona shaqadiyo gudahan waajibjo gudahan ilaahay kumahadsan insha allah maylena walaaga dhiigi dadka dadaalka kubiyayona ajar xasanaad alle ku sii maysin sheegaan inayo isku mamnuucaan walaa mamnuucaadka intii dadka hisbadanka koin kor iyo isku gemaan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu malaaq ibraahim dhaysan ee malaaqa beesha jilbile ee wilaayada islaamiga ee bakool oo dhankiisa fagaaraha ka hadlay ayaa ganacsatada ugu baaqay inay allah ka cabsadaan waxa ay iibinayaanna ay ka fiirsadaan oo ay bulshada sumaynin mayba korsugnaagyeeka waxyaalo dhacay oo marka horaan asaab shafay lahay in intilika gubohay ya korsurugna dadti ganacsatada ee mayba ankabaqana in ilaahay ku obsadaan raasisho maybuahan raashin halaale ummadu ku gadadaan walaadhii ummadu maybuahan ku gadna may aragahay caanaboore oo dhiidi lileeyi caanaboore ummadi lika fasaadiyahay may aragahay waa daawo dhiidi oo xoolagii laku gadadoohay baadidii lika halaagahaya oo kastii mayba ahan xoola lika duraay baadidiina martay waldhiowkim taarigdi magordaasu ma akhriyaasu mayba lahadda tinna ilaahay ku obsadaan ganacsada xoolasho mayba ummadu an khiyaagna dadka ganacsatada mayba anka baaqay in ilaahay ku obsadaan xoolasho mayba ahan sa wanaagsan oo mayba sharaad islaamku waafaqsana anka ganacsadaan waxyaalihii mayba ahan dhiyoona si degdega mayba ahan isku saaraan ilaahay halku obsado wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum warahmatullahi barakaatu ciidanka xisbadu waa tiir muhiim ah oo u taagan ilaalinta badqabka ummadda muslimka ah waxayna mar weliba qabtaan howlgallo ay ku baadigoobayaan agabyada dhacay oo ay ugu badan yihiin raashinka si ay u ilaaliyaan caafimaadka bulshada dadka ma in sheegaan oo dadweynaha walaadhii inay isku fiiriyaan ee kasbaader jo fiiriyaan insha allah walaalaha xisbadiyoona shaqadiyo gudahan waajibka gudahan ilaahay ka mahadsan ugu dambeyntiina askari toobadkeenah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya mawlid cumar maxamed waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ee kol hore lagu jebiyey dagaaladii malaaximta ahaa ee ka dhacay wilaayada galgaduuda si gaar ah waxa uu kaga mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee sida darqiga ah uga badbaaday weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka coosweyne kadib waxa uu ka mid noqday koox murtadiin ah oo lagu aruuriyey deegaanka number lixdan ee wilaayada shabeellaha hoose taa'ibkan oo waraysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa shaaciyey inuu ka badbaaday dhowr jeer oo kala duwan weeraro ay kala kulmeen mujaahidiinta kadibna uu garwaaqsaday inuu isaga soo baxo safka cadowga kuna soo laabto deegaankiisa mawliid cumar maxamed shaqadaydu waxay heeday waxaan ka mid ahay dowladda riddada soomaaliya sabiibi caanoolanna ka imiday namber kow waxaan ka qayb galay cows weyne waa ku baaba'nay kabacdi kabacdi waa ka nimiday waxaa nalangeeyey meel la yidhaaho namber lixdan haddana waa ku baaba'nay waa nagala keenay haddana waa waxaa nalan keenay meel la yidhaaho alex sabiib meel la yidhaaho raaxoy meel la yidhaaho alhigeelow dhow oo dulaadka qalimow bir dhanka koonfur uga beegan waana ku jabnay maalinkii jabweynaana kala kulannay ciidan fara badanna waa ku dhameeyey kadibna markii nagala wadaana sabiibaa nalangeeyey waana ku la'annay sabiibaana uga soo tegey haddii lagu baaba'ay ani nafteyda halaysku gashay danunayna igu jirin naftu waxay u kalliftay inaan dalkaygii iyo dadkaygii aanu soo noqdo ayukana waxaan uga baaqaa inay ilaahay ka cabsadaan ay ka towba keenaan anugu waxaan joogaa hadda oon ka warramo u hayaa walaayada islaamiga magaalada meyrtaqwo aan joogaa qof ay dhabow ma hayso qof ay jajoobow ma hayso si farxan farxad leh oo fiican oo wanaagsan aana laygu soo dhoweeyey marka idinkana waxaan idinkaga baaqayaidin baaqayaa dhallinyara dhallinyarta waxaa waay inay waxaa waay ayna dhallinyarnimadoor ayna ku ciyaaran ilaahay ka cabsadaan diintan ay u soo laabtaan dadkoori iyo ahalkoori toobaduna waa furan tahay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayey tirada askarta ka soo firxan ee safka cadowga kuwaasoo isku soo dhiibaya maamulada islaamiga ah ee wilaayada shabeellaha dhexe iyo suguud wilaayaadka islaamiga ah taasoo dhabarjab ku ah duulaankii cadowga maliibaanayaashun ay iminka fahmeen in ka mid ahaanshiyaha safka cadowga aysan waxdan ugu jirin oo naftooda iyo maalkoodaba ku badbaadaynin mahadsanid marwaan warbixinta marwaan waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu